asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada oo xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhalle waana xubinteenna murtida maanta ee aan ka eegi jirnay dhinacyada badan innaga oo hadba qiimaynayna xubinteenna iyo miisaanka ay leedahay waa miisaankii guud ee afka waana miisaankii guud ee xumbaarista erayada iyo isu keenista ama sida ay isu hinkiyaan iyo habdhaca ay isu raacaan erayadu waana xubinteenna muhiimka ah ee inta badanba aynu ku soo qaadanno erayo cusub oo laga yaabo inayna dadku horay u maqal walow af soomaaliga aada moodid waayahan dambe in dhankalaasooyin waaweyn ku dhaceen ama maaragtay dharbaaxooyin waaweyn ay ku dhaceen taasoo turunturo u geysatay meelaha qaarkood markaad eegto xubinteennan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa idamkii eebe waxaa la yidhi dad ayaa isu yimid dadkaas waxay ahaayeen dad ka kooban cuqaal odayaal dhallinyaro iyo dadweyne waxaana lagu jiray xilli aada iyo aada loogu baahan yahay raxmaadkii eebe waa roobkee iyadoo xilligaa isagaa lagu jiro ayaa nin weyn oo u weynaa dadka isagoo ujeeddo gooni ah ka leh ayuu wuxuu dhahay haddii eebbe idmahayo yaa inoo ducaynhaya maanta oo aan u dirnaa inuu inoo duceeyo isaga oo aan cidna waxu dhimin qofna aan ka xanaajinin ruuxna aan ku xadgudbin qofna aan xaqiisii ducada uu ducaynhayaa ku duudsiin ama aan qofna ku habaarin dee duco waa duco laakiin ninkan wuxuu dhahay duco aan dadka waxba u dhimaynin oo aan qofna saamaynaynin ama ruuxna aan wax u geysanaynin yaa inoo ducayn kara markaasaa nin baa soo boodoo yidhi aniga ayaa inoo ducaynaya kolkaasaa la yidhi bal duce ha lagu maqle kolkaasuu ducadii bilaabay ilaahayow roob khayr qaba oo barakaysan ilaahow nasi ilaahow roobaan dabayl iyo duufaan midnan ahayn eebow nasi ilaahayow midaan dhirta duminin aan daadna ku qaadin aqalada duunyana la tegin tugog iyo fardaamana soo rogin dadkana aan dhibaataynin naqiisa iyo wanaagiisana laga dhargo qaniin fara badan iyo shilin iyo balaayo iyo bahalkiina baalcadna aan nagu kicinin ilaahayow roob noocaasa nasi ayuu yidhi aada iyo aad ayuu u duceeyey isaga oo markaas ka eegahayay maslaxada dadka iyo inaan raxmaadka eebe laga maarmin ninkii isaga ahaa ducadii waa uu dhammeeyey aamiin ayaana loo yidhi wix gacmaha kor loo taagoo aamiin loo dhahaba markii uu ducadii dhammeeyey ayaa la yidhi yay ducadani wax u dhintay nin baa soo booday oo yidhi ducadani aniga ayay wax ii dhintay ducadan ninku uu duceeyey aniga ayay wax ii dhintay buu yidhi markaasaa la yidhi maxay kuu dhintay waxa ay kuu geysatay muxuu yahay markaasuu wuxuu yidhi anigu waxaan ahay dabato waxaan ahay dabato waxaana ahay caydh aan waxba xoolo ah u foofin waxaa jirta manka geedaha ka daata iyo xaabxaabka iyo haddii eeba idmahayo qadowga ayaan sagaarada iyo ugaadha ku dabtaa haddii roobdo oo intuu roob imaado carradoo dhan barwaaqeeyo oo dhulkoo dhan uu aaran noqdo dee xaabkii iyo mankii yaraa geedaha ka dhacahayey iyo qadowgii aan ku dabanhayey ugaadha iyo sagaarada ma helahayuu yidhi sagaaraduna uma baahanayso ama ugaadha uma baahanayso oo way dhargeysaa duurkeedayna kala gelaysaa anigana wixii aan dabanhayey ayaa daaqadda ka baxay sidaa darteed ayuu ninkan wax iigu dhimay halala socdiyo ducadiisu anay dhibaato igurta bal haddii aada ugu fiirsa dhegaystow duco kasta oo la duceeyaba dadka qaar baa dhibaato u arka waana sida sheekadan hadda aynu ka sheekaysannay oo kaleento maahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta idamkii iibi waxaa la yidhi hadaltiro qof weyn looga habboon hadaltiro qof weyn looga habboon